bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى baabu sujuudi الqur'an qur'aanka sujuudiisa cadaynteedii ayuu u baab yahay waa sajadaat الtilaawa الsujuud fi saad sujuudda saad dhexdeeda ku jirto ayuu halkan ka bilaabayaa wabilisnaadi qaala akhbaranii ibraahim bnu اlxasan almiqsamiyu wahuwa almisiisiyu hiqat qala xadaanaa xajaaj bnu muxamed can cumara bni darin wahuwa cumar bnu dari bni cabdillaahi bni zuraarata alhamdaniy hiqat rumiya bilirja can abiihi daru bnu cabdillaahi almurhibiy whuwa hiqat caabid rumiya blirja xadiiduhu fi lkutub الsitta can saciid bni jubayri can ibni cabaasi ana nabiya slى اllahu عalayhi waslama sajada fi saad nabiga wuxuu ku sujuuday saad wa qaala wuxuu yihi sajadaha daawuudu daawuud ayaa sujuuday towbatan towbad darteed buu u sujuuday wanasjuduhaa innagana waan sujuudeynaa shukran ayaan u sujuudeynaa ayb innagana marka wuxuu leeyahay shukri ahaan baan u sujuudeynaa xadiidkan marka ikhtulifa fii waslihi wa irsaalihi waxaa laysku khilaafay mursalnimadiisa iyo musnadnimadiisa xajaaj bnu muxamed isagoo mawsuul ah ayuu wariyey sida hadda riwaayadan ku cad wasligana waxaa ku raacay moxamed bn xasan الshaybani kama fi اlaahaar waxaa khilaafay macmar marka xajaaj ibn moxamed waxaa mutaabiciyey moxamed ibn اlxasan الshaybani iyo cabdullah bn baziic ayb waxaa khilaafay iyaga marka mcmr farawaahu can cumara bni darin can abiihi mursalan ayb cumaru bnu dar can abiihi mursalan mursal ahaan buu markaa ugu wariyey macnuhu waxay tahay can abiihi can saciid bni jubayr mursal ahaan marka saciid ile waa taabici bayhaqi marka wuxuu yihi huwa almaxfuudu mursalan xadiidkani wuxuu maxfuud ku yahay mursal ahaan hada huwa almaxfuudu mursalan waqad ruwiya min wjuhin can ibni cabaasi mawsuula walaysa biqawiyin owjuh badan ayaa lagu wariyey laakiin ma xoog badna marka irsaalkii riwaayadii mursalada ayuu rajaxay bayhaqina sidaasaana ka muuqanayso saad marka iyada sujuud ma leedahay mase ma laha salaada dhexdeeda ma lagu sujuudaa mase ma lagu sujuudayo laba mas'alo waa saad iyada inay sujuud leedahay xadiidkii bukhaari baa tilmaamayo saad laysat min cazaa'imi sujuud meelaha sujuudda lagu adkeeya ma ahan macnaha waa sunnaa laga fahma aadaysan u adkayn laakiin waa laga fahmaa inay sunno tahay haddii ay marka sunno ay tahay in la sujuudo oo ay bannaan tahay salaadii dhexdeeda ma lagu sujuudayaa imaamu shaafici isaga wuxuu doortay salaada inaan lagu sujuudaynin xadiidkan hadda annaga matniga noo yaal ayuuna ku dhisay oo ibnu xajar wuxuu yihi istadala shaaficiyu biqowlihi shukran shukran taasuu deliishaday calaa annahu laa yusjadu fiiha fi الsalaati liأnna sujuuda shukri laa tushracu dakhila salaa sujuudu shukriga salaada gudaheeda ma lagu jideeyo waa sujuud oo khaarija salaad un lagu sameeyo waa sujuudu shukri salaaddii dhexdeeda laguma sameeyo maadaama salaaddii dhexdeeda sujuudu shukriga aan lagu samaynin ayaa wuxuu yidhi saad ma lagu sujuudayo fi salaati amaa khaarija salaad waa la ogolyahay shukran lilaahi tacaala abu xaniifa iyo imaam axmed iyo imaam maalik iyana waxay qabaan in yani lagu sujuudayo ayb waxayna ka qaadanayaan de saad laysat min cazaa'im sujuud iطlaaqa ku jiro waxaa kaley ka qaadanayaan ibnu cabaas ayaa wuxuu yidhi nebiga waa sujuuday aayaddii suurat lancaam uu u celiyayo fabihudaahu muqtadi nebi daawuud baa sujuuday buu yidhi mar haddii nebi daawuud sujuuda nebigeennana inuu ku daydaa la amray oo waxaa la yidhi fabihudaahu muqtadi hanuunkooda markaa ku dayo ulaaika aladiina aataynaahum alkitaaba walxukma walnubuwa aayaadkaas markay soo socdaan ulaaika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi hanuunkoodii ku dayo kuway halkaasay qabsadeen calaa kullin marka shaafici calaa qowlihi salaada dhexdeeda ma lagu sujuudaayo waaba bureeb uu leeyahay qofka hadduu og yahay sidaas imaamkii maalan haddii uu ku sujuudo ma'muumka ma raacaa mase ma raacaayo almadhab waxaa weeyaan inuunan raacaynin oo maxaa yeele isaga imaamkaas ku sujuudayo macduur waaye buu leeyahay waxaa laga yaabaa isaga inuu sujuud u qabo laakiin qofka aan sujuud u qabin oo sajdatu shukri inay tahay aaminsan inuu ku raaco ruknigaas qiyaamka uu joojiyo ma bannaana uu gooyo oo haddana dib uu ugu laabto iyadoo aan maxal u ahayn meeshaas saas u dhahaya laakiin waxaa aada u adagba de ma'muumkii in yacni lagu raaci waayo arrinkaas oo kale waa waa dhib badan tahay iyadan weliba marka la fiiriyo yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim waxaa aada uga muuqanayso mar hadday masaladu mas'alo khilaafa tahay imaamkuna uu ra'yi doorto ma'muumka inuu mutaabacada iska ilaaliyo waxba inaynan dhibaynin ayaa dhici karto ayb qaala baabu sujuudi fii wannajmi suuratu nnajmi sujuudda ku jirto caddaynteediibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa cabdulmalik ibnu cabdilxamiid wa huwa cabdulmalik ibn cabdilxamiid ibn cabdilxamiid ibni maymuun ibni mehraan hiqatun faadil rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadahanaa bnu xambal wa axmed imaam axmed labaatan sano ayuu la joogay axmed uu cilmiga ka qaadanaya waana meesha ugu horeyso hadda imaam axmed uu nagu soo maro qaala xadaanaa ibraahimu bnu khalidin wa huwa alqurashiyu lmuadin hiqat qaala xadaanaa rabaxun wa huwa rabaxu bnu zayd aلصancaaniy hiqat faadil can macmarin can bni طaawuus can cikrimata bni khalidi can jacfar bni اlmuطalib bni abi wadaacata marka cikrimatu bnu khalid waa almaqsumi hiqatun ninkan marka jacfarna waa jacfar bn lmualib bn abi wadacata sahmiy maqbuulun nasaa-i un baa u wariyey qaala wuxuu yidhi can abiihi dhe waa mualib qaala qara'a rasuulu llahi sal l slam bimakata nabiga makuu ku aqriyey suurata najmi fasajada waa sujuuday wasajada man cindahu agtiisa dadkii ahaana waa sujuudeen gaalo iyo muslimba farafactu ra-sii madaxaygan kor u qaaday wa abaytu waan diiday aniga an asjuda inaan sujuudo ayuu leeyahay walam yakun yowma-idin maalinkaa mualib ma uunan ahayn aslama inuu islaamay almualibu mualib ibn abi wadaaca maalintaas muslim ma uunan ahayn marka sujuuddii waa diiday saasuu ku diiday daara quطni cilalka wuxuu ku leeyahay xadiidkan macmar sidaa ayuu u wariyey oo hadda rabaax sidaasuu macmar uga wariyey moxamed bnu thawr iyo cabdurasaaqna labadooda can macmarin waxay yidhaahdeen an ibni aawuus can ibni طaawuus can cikrimata bni khaalidin can ilmuطalib yaa meesha laga saaray marka jacfar jacfar baa meeshii marka ka baxay inqiaac baa marka yimid wakhaalafahumaa rabax ayaa labadooda khilaafay waa midda rabax riwaaya iyo moxamed bnu waaqid moxamed bnu cumar alwaaqidi waaqideed awalow aada isagu daciif u ahaa oo iyagu waaqidiga iyo rabaax waxay yidhaahdeen can ibni taawuus can cikrimata bni khaalid can jacfar can abiihi daara qudni marka wuxuu yihi huwa saxiixu marka inuu jacfar meesha ku jiro ayaa raajix ah sidaasuu rajaxay ayb ayb marka laakiin cabdurazaaq waxaad moodaa macmar marka laga warinayo cabdurazaaq ragga waaweynuu ku jiraa laakiin xadiidkan isaga bukhaari si kale ugu soo arooray matnigiisa oo sidaan hadda aan khilaafaynin meelahaasaa laga yaabaa marka inuu ka tex raacayo oo xadiidku marka waa maqbuul isaga وبه qال أخبرنا إسماعيل بن مسعود qال xdثna khالد qال xdثna شعبة عن أbي إسحاq عن الأسود عن cبداللahi أنa رsuul الlahi صلى اه ل سلم نبga qرأ النجم sورaة النجم ayuu أkriyay faسجda فيha waa ku sujuuday marka labada xadiidba waxaa laga qaadanayaa suuraة النجmi in lagu sujuudayo imaam أbu xaniifa iyo shaafiعي iyo أحmed ayaana sidaa qabo ama imaam malik isaga wuxuu leeyahay laysa fi lmufasali sujuudun mufasalka oo dhan sujuud ma laha marka mufasalka marka qaaf laga soo bilaabo ama laa tuqadim haddaad ka bilowdo saddex meel ayaa sujuud uga jirtaa suuratu najmi iyo suuratu ida samaau shaqad iyo suuratu iqra saddexdaba maalik isaga maku sujuudayo ayb oo suuratu ida samaa shaqadna waa ku arki doonaa laakiin hadda xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in cabdullahi bni mascuud xadiidkiisa iyo kii kale muطalib in suuratu najmi oo mufasalkii ka mida in lagu sujuuday ayb baabu tarki sujuudi fi najmi suuratu najmi sujuudeeda ka tegideeda wbه qال أخبرnا علي بن xجr qال أخبرnا إسmاعيل عن يزيد وهو بن خصyفة عن يزيد بن cبدالله بن qصyd عن cطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة buu su-aalay mع الإmاam lala أkriyo faqاla laa qراءaةa mع الإmaami qراءة ma ahaanin imaamka maciisa في شhayءi waxba dhexdiisa wazacama wuxuu sheegay zayd anahu qara'a calaa rasuuli llahi sal l slam nabiga ayuu ku aqriyey wanajmi idaa hawaa falam yasjud ma sujuudin marka nebiga maalig marka xujadiisa tanaa ka mida ma sujuudin laakiin culimada waxay ku jamciyeen ma sujuudintu sajdatu tilaawadu waa sunno marna waa sameeyey marna waa ka tegay ee awalba waajib ma ahayn iyada waana arrinkan laga hadlayana waa xikaayatu ficlin ficilkuna ma keenaayo yacni ficilkuna ma keenaayo hadda nahyi maaha ficilka markaa nebigu ma sujuudin marna waa sujuuday marna inuuna sujuudin baa la sheegay marka sujuuddiisuna waa sunanimaa lagu xambaarayaa sujuud la-aantuna waxay noqonaysaa libayaani ljawaas in laga tegi karo sajdatu tilaawaduba ay sunno tahay ayb sidaasaana fiican labada xadiidba in la jamciyo ayb ama culimada qaar waxay yidhaahdaan nebigu mustamic ayuu ahaa ama saamic marka meeshaan la joogo saamic iyo mustamic labay kala noqona mustamicu waa nin u qasday oo qiraa'ada la socdo saamicuna nin meesha maraayo maqlaayo qaariguna sida muuqanayso zayd buu ahaa annahu qara'a calaa rasuulillahi sal l l slam marka qaariga nebigu maba akrinayninba isaga suuraddii haddii marka qaarigii ounan sujuudin qofkii mustamica ahay dabcan ma sujuudayo isagana oo sajdatu tilaawada ninka qaarigaa ugu imaam ah qofka kale sidaasna waa u towjiihiyaan xadiidkan qaala baabu sujuudi fi ida samaau inshaqat wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can cabdillahi bni yaziida can abi salamata bni cabdiraxmaan ana abaa hurayrata qara'a bihim wuxuu ugu aqriyey ida samaau inshaqad fasajada fiiha waa ku sujuuday falama insarafa markuu ka gadoomay salaadii ahbarahum wuxuu u sheegay ana rasuula اllahi sal l slam sajada fiiha nebigu inuu ku sujuuday marka ida samaau inshaqad oo iyadana mufasalka ka mid ah sajdo ayay leedahay maalig baana khilaafsan sidii aan sheegnay maalig marka saada waxyaabaha ay xujaysanayaan waxaa ka mid ah axaadiid ficil ah oo nebigu inuunan sujuudin iyo abu salama oo abu hurayre ku yidhi waxaan aragnay inaad samaysay wax dadku ay ka tageen oo aanan arkin markaa waxay yidhaahdeen meeshaas waxaa laga qaadanayaa dad yacni in sujuuddii mufasalka in lagu sujuudo shay matruuk aba inuu iska ahaa oo laga tegay cinda alculamaa ilaa abuu salama uu ku dhiiraday inuu abu hurayra ku yidhaahdo sidaas ilaa heerkaas marka uu ku dhiiraday inuu saa ku yidhaahdo ibnu cabdilbar wuxuu yidhi abuu salama markuu ku qabsaday abu hurayra oo abu hurayrena uu sunno ku jawaabay in nebigu sujuuday uu ku jawaabay marka abu salama waa qancay isaga laftiisa xujaduna marka waa sunnada sunnada nebiga xujo noqonaysa haddii la iskhilaafo ayb camal dadeedna ma laga horkeeni karo sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam wabihi qaala akhbarana mxamed bnu raaficin qaala xadaana bnu abi fudayk qaala akhbarana bnu abi di'bin can cabdilcaziiz bni cayaash cayaashna waa la dabdiyey cabaasna waa la dabdiyey bitaxtaaniyatin wa mucjamatin wa qiila bimuwaxadatin wa muhmalatin muwaxada iyo muhmala markii la yidhaha waa cabaas taxtaaniya iyo mucjamo markii la yidhahna waa cayaash taxtaaniyada waa ye-da mucjamaduna shiinka huwa almadaniyu maqbulu can ibni qaysin waa moxamed bnu qays almadani qaasi qaasu cumara bni cabdilcaziiz wahuwa hiqat cumar bni cabdilcaziiz oo wacdin jiray can cumara bni cabdilcaziiz can abi salamata can abi hurayrata qaala sajada rasuulu llahi sal l slam nabiga waa sujuuday fi ida samaa shaqad wabihi qaala akhbarana moxamed bnu mansuur qaala xadaana sufyaan can yaxya bni saciidin can abi bakr bni mxamed bni cmr bni xasmin can cumar bni cabdilcaziiz can abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaari bni hishaam can abi hurayrata qaala sajadna maca nabiy sal l slama fi ida samaau shaqad waqra bsmi rabbik wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana sufyaanu can yaxya bni saciidi can abi bakr bni muxamed can cumara bni cabdilcaziiz can abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaari bni hishaam can abi hurayrata milahu wbihi qaala akhbarana cmr bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaana yaxya qaala xadaana quraة bnu khaalidin can muxamed bni siriin can abi hurayrata qaala sajada abu bakri wacumaru radia allahu canhuma fi ida samaau shaqad bay ku sujuudeen waman huwa khayru minhumaa iyo mid iyaga ka khayr badanna waa ku sujuuday waa nebigu ujeedaa marka waa marfuuc xadiidka wbihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibrahim qaala akhbarana almuctamiru huwa bnu sulaymaan can qurata can ibni siriin can abi hurayrata qaala sajada abu bakri wacumaru radia allahu canhuma waman huwa khayru minhuma fi ida samaau shaqad waqra' bismi rabbik xadiidkan wuxuu u keenayaa marka inuu yidhaha camalu ahlilmadiina sidaas ma ahayn ma la dhihi karo maadaama uu abu bakar iyo cumarba ay sameeyeen lanna maalikiyada waxay aada u deliishadaan camalu ahlilmadiina oo haddii xadiidka aaxaadka iyo camalu ahlilmadiina ay iskhilaafaan ayaga waxaa agtooda la hormarinaa camalu ahlilmadiina intan marka camalu ahlilmadiina laftooda sidaan maynan ku ijmaacin ahlumadiina lafteeda in laga tago kulligood ma wada qabaan bal abu bakar iyo cumarba ahlumadiinay ahaayeen maca dalika nebiga kadib waa sameynayeen dib walba la dhihi lahaa camalu ahlilmadiinaha la tixgelinaayo xilligii khulafaa uraashidiin haddii la dhihi lahaa dawaaba kanba khulafaa uraashidiin baa sidan laga sheegay wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaanu can ayuba bni muusa wahuwa almadaniyu aw ilbasriyu abu mucaad saduuqun can ayuba bni muusa can caطaaءi bni miina huwa almadaniyu aw albasriyu abu mucaad saduuqun rawaa lahu asxaab lkutub sita can abi hurayrata wa wakiicun buu yidhi marka wa wakiicuntan marka ma wuxuu ku cadfan yahay isxaaq mise macduufun calaa sufyaan sida hadda dhigan waxaad moodaa marka waxaa weeyaan wa wakiicun can sufyaan hadduu yidhi isxaaq unbuu ku cadfanaana oo haddii hadda sufyaan lagu cadfi lahaa ayuubay ka wada wari lahaayeen soo maha meeshaas marka xadiidku markaa waa wakiicun yaa laga dhigaa marka yacnii laba unbuu ku dul wareegayaa macnuhu inuu yahay yacni isxaaq inuu laba shiiq leeyahay suurtagal marka maa sufyaan iyo wakiic waa dhici kartaa oo midna uu naasil yahay midna uu caali yahay sanadka isxaaq bnu ibraahim qaala ahbaranaa sufyaan can ayuub waa sanad sanadka kalena waa isxaaq bnu ibraahim can wakiicin can sufyaan marna sufyaanoo laba ka tirsanaa marna hal calaa haada haddaan marka ku wadno xadiidku waa musnad haddii laakiin aan dhahno waa wakiicun can sufyaan oo wakiic iyo laysku cadfo isxaaq oo iyaga labadooda sufyaan ka warinaya la dhaho markaas wuxuu noqonayaa xadiidku mucallaq maxaa yeelay nasaa-i wakiic ma soo gaarin waxna kama wari karo binaan calaa dalika marka waxay noqonaya sanad laga xadfay mabaadi'diisa meesha hore laga gooyay sanadka haddii meesha hore laga jarana mucallaq waay hadda laakiin waxaa xoog badan inuu musnad yahay oo marka wakiic iyo sufyaan inay ay isku cadfanaanayaan markaas ay isku cadfanaanayaanna macnaha waxay tahay isxaaq ayaa laba sheekh leh sufyaanna waa toosa uga warinaa marna wakiica u dhexeeyo oo waasita bil waasita uga warinaa marna ayb can ayuba bni muusa can caطaa'i bni miinaa can abi hurayrata qaala sajadtu maca rasuuli illahi sal l slama fi ida samaau shaqad waqra' bismi rabbik qaala baabu sujuudi fi lfariidati salaada faradka dhexdeeda in lagu sujuudo wa bihi qaala ahbaranaa xumayd bnu mascadata can sulaymin wa huwa bnu ahdar sulaym bnu ahdar albasriyu hiqat daabit can taymiy huwa sulaymaan bnu tirkhan qaala xadaanii bkr bn cabdillaahi اlmusaniy can abi raaficin qaala sallaytu khalfa abi hurayra ayaan ku dukaday radia allahu canhu salaata alcishaa yacni alcatama faqaala wuxuu yidhi faqara'a ida samaa nshaqad buu akhriyey fasajada fiiha waa ku sujuuday falamaa faraqa markuu dhameeyey qultu waxaan idhi ya abaa hurayra haadihi tani yacni sajdatan yacni sajda ayuu u jeedaa ama hiya iyado haadihi tani sajdatun waaye maa kunnaa aanan ahayn nasjuduhaa inaan sujuudayno yani sajdadaani waa mid aanan ahayn inaan sujuudaynay ma sujuudi jirin qaala sajada biha abulqaasim abulqaasim baa ku sujuuday sala allahu calayhi wasalama wa ana khalfahu anoo gadaashiisa taagan falaa asaalu ka tegi maayo asjudu bihaa inaan ku sujuudayo xataa alqaa abalqaasim ilaa aan nebiga kala kulmo sala allahu calayhi wasalam abi hureyra markii lagu qabsaday marka waa kaa haddana wuxuu ku jawaabay anaa nebiga gadaashiisa kula sujuuday mana ka zuulayo inaan aan sujuudayo ilaa aan la kulmo ayb marka meesha hadda salaadii faradka ahayd in lagu sujuudi karo ilaa cishou tukanayay hadda maxalushaahidka meeshaas waa baabu qiraa'ati nahaar maalinta qiraa'adeeda salaada yacni maalinta la tukado qiraa'adeeda marka qiraa'adeedana wuxuu ka wadaa sifada loo aqrinaya ma lala jahra mase waa la siraysana wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu qudaama qaala xadaanaa jariirun wahuwa bnu cabdilxamiid can raqaba raqabat bnu masqala can caطaa qaala qaala abu hurayrata kulu salaatin salaad kasto yacni ragcad kasto yuqra'u fiiha waa lagu aqrinayaa famaa asmacanaa rasuulu llahi sal l slam wixii uu nebigana maqashiiyey asmacnaakum waan idin maqashiinaynaa wamaa akhfaaha wixii uu qariyeyna akhfaynaa minkum waa idinka qarinaynaa yani wixii nebigu la jahray waa la jahraynaa wixii kalena hoosaan u dhiganaynaa wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala akhbaranaa khaalidun ayb qaala xadaana bnu jurayj can caطaa can abi hurayrata qaala fi kuli salaati qira'at fama asmacanaa rasuulu اlahi sal l slam asmacnaakum wama akhfaaha akhfaynaa minkum qaala baabu lqira'ati fi duhri qira'ada duhrka wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn ibrahima bni sudran wahuwa sulamiyu ama asalamiyu albasriyu saduuqu qaala xadaanaa salmu bnu qutaybata qaala xadaanaa haashimu bnu lbariid wahuwa abu caliy alkuufiyu hiqat ila anahu rumiya bاtashayuc can abi isxaaqa can اlbara qaala kunaa nusalii khalfa الnabiy sal l slam duhra ayaan nabiga ayaan duhurkii la dukanaynay fanasmacu minhu اlaayata aayadda ayaan ka maqlaynay bacda alaayaati aayado ka gadaale aayad baan maqlaynay aayado ka gadaale yacnii qiraa'ada hoose uu aqrinayo marka markuu wax aqriyay aqriyay aqriyay kabacdiaan aayad iyo ka maqlayna wax lamida oo min bacda alaayaati oo min suurati luqmaan iyo wadaariyaad ka mid ah marka duhurku inuu qiraa'o leeyahay qiraa'adu inay siri tahay hoos loo dhigaayo mararka qaar in halkoo aayad iyo la maqlo inaynan dhib lahayn saddexdaas arrinba waa laga fahmay xadiidka waa u daliil wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu shujaacin اlmaruudiy qaala xadaanaa abu cubayda wahuwa alxadaad cabdulwaaxid bnu waasil asaduusiyu اlbasriyu hiqat can cabdillaahi bni cubaydin wahuwa alximyariyu hiqat ayضa qaala samictu abaa bakri bna nadr wa abu bakr bnu nadr bni anas bni malik mastuurun rawaa lahu الnasaa-iyu faqad qaala kunaa waxaanu ahayn biاطafi aلطafu lugatan marka waxaa weeyaan luqa ahaan waxaa la yidhaha maa ashrafa min ardi اlcarab dhulka carabta meelaha koreeyo ayaa dafun la yidhaahdaa adaf hadda laakiin meeshan waxaa loo jeedaa ardun min daaxiyati اlkuufa waa dhul markaa yacni meel kuufa banaankeeda bannaanadeeda meel ka mid ah ayaa adaf la dhihi jiray kunaa biطafi ayaan ku sugnayn oon ahayn cinda anasin anas agtiisa fasallaa bihim duhra duhurkii buu tujiyey falamaa faraqa markuu ka baxay salaadii qaala wuxuu yidhi inii sallaytu maca rasuuli illahi sal l slam nabigan la tukaday salaata duhri faqara'a lanaa bihaatayni suuratayni buu noo aqriyay fi rakcatayni labada ragco bisabix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu lgaashiya mar haddii marka wixii uu u aqriyey ou sheegay meesha waxaa laga qaadanayaa marka duurku inuu qiraa'o leeyahay qiraa'adu inkastoo haddana ay siri tahay in mararka qaar suuradda uu aqrinayo qofka u dhow oo kale uu fahmi jiray baabu taطwiili اlqiyaami marka abu bakr ibnu nadrigan waa mastuurkan xadiidka laakiin duruq kalea lagu wariyey can anas loogaga wariyey ibnu khuseyme fii saxiixii oo kusoo saaray qaala baabu taطwiili اlqiyaami qiyaamka dheerayntiisa fi rakcati اluulaa ragcada hore qiyaamkeeda in la dheereeyo min salaati duhri salaada duhur salaada duhur iyadaa ku xigta subaxa xagga dheeraynta wbihi qaala akhbaranaa cmr bn cuثman qaala akhbarana اlwaliidu wahuwa اlwaliid bnu muslim can saciidin wahuwa bnu cabdاlcaziiz can caطiyata bni qaysin wahuwa abu yaxya الshaami hiqaة mqri can qazacata can abi saciidin اlkhudriyi qaala laqad kanat salaatu الduhri salaada duhr waxay ahayd tuqaamu in la aqimaayo oo loo istaagayo fayadhabu الdaahibu midka tegaya waa tegayey ila lbaqiici buu tegayay baqiic fayaqdii xaajatahu xaajadiisuu soo gudanayay uma yatawada-u waa soo weyse qaadanayay uma yajii-u waa imaanayay warasuulu llahi sal l slama walxaal rasuulu llahi sal l slamna fi rakcati اluulaa uu ku jiro yuطawiluhaa waa dheereynaya yani markii la aqimo intuu qofka baxo soo xaajo guto weyse qaato yimaado weli ragcada koowaaduu ku jiraa marka marka tadwiilkii waa ku caddahay meeshaas ayb baqiic iyo masjidka dabcan waa isku dhow yihiin ha isku dhowaadaan laakiin haddana maca dalika intii qof xaajo guto soo weyse qaato weli ragco lagu jiro waa qadri aliflaamiim tanziil asajdo kale wa waana lagu qiyaasay sidaas qaala akhbaranii yaxya bnu durust wahuwa albasriyu hiqat qaala xadaanaa abu ismaaciil huwa alqanaad albasriyu ibraahimu bnu cabdilmalik saduuqun fii xifdihi shay qaala xadaanaa khaalidun nusaqa qaar saas ay qoraayeen ayb bacdi nusakna ma leh khaalid ayb asalkana riwaayaadka kitaabka khaalid waa ku jiraan qaarkood ayb nusakha qaar oo kitaabkuna ma leh khaalidkan wahuwa kadalika inaan markaa uunan ku jirin ayaan xoog badan ayb oo kutubta adraafta mizi oo kale wuxuu leeyahay can yaxya bni durust can abi ismaaciil alqanaad can yaxya bni abi kahiir khaalid maleh tahdiibkana wuxuu ku sheegay mizi fii tarjamati abi ismaaciil alqanaad shuyuukhdiisa yaxya bni abi kahiir inuu ku jiro wa canhu isagana yaxya bnu durust ayuu yihi wa canhu yaxya bnu durust isagana wuxuu ka wariyaa yaxya bnu abi kahiir marka khaalid male hadda kan oo kale marka la fiirinaa tahdiibulkamaalka maxaa laga fiirinaya yacni in yacni khaalid meeshan uu riwaayo ku leeyahay iyo in kale maxaa lagu garan karaa calaamadda uu sameeyo ila mizi marka uu leeyahay fulaan marka uu qoro tarjamada abu ismaaciil alqanaad kadib ayuu wuxuu leeyahay rawaa can waa la fiirinaa marka marka hadduu yidhaha rawaa can yaxya bni abi kahiir ee calaamadii siinka uu siiyo khaalidna uu sii waayo maalan waxaa caddaanaysa marka mizi inuuba rajaxayo meeshaan in nusakha oo khaalid aan sheegaynin inuu rajaxayo tuxfahana saas tahdiibkana saas ayib marka wuxuu arrintaa waxay xoojinaya marka nusqada saxani inay tahay midda khaalid ounan ku qornayn ayb baabu qiyaami leylna waxaa ku imaan doonto inuu dhahayo xadaanaa yaxya bnu durust imaamu nasaa-i qaala xadaanaa abu ismaaciil alqanaad qaala xadaanaa yaxya bnu abi kahiir khaalid ma leh yani sanad kale oo kanoo kalea imaan doono khaalid ma ku jiro marka khaalid waa muqxam ibnu xajar isaga wuxuu ku yidhi annukatu diraafka nukatu diraafka marka waa midka saaran tuxfatul ashraafka wuxuu yidhi waqaca fii riwaayati bni sunniy hunaa can abi ismaaciil can khaalid can yaxya zaada fiihi can khaalid waladii fii riwaayati bni اlaxmar laysa fiihi can khaalidin qadiyad marka waxay noqonaya qadiyad riwaayaadka kitaabka ku saabsan oo riwaayat ibn اlaxmar can الnasaa-i ma leh riwaayat ibni sunni can الnasaa-i khaalid waa ku jiraa laakiin khaalid inuunan ku jirin ayaa xoog badan qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu abi kahiiri ana cabdاllahi bn abi qataadata xadaahu can abihi can الnabiyi sal l slama qaala kana yusalii bina duhra ayuuna tujinayay fayaqra'u fi rakcatayn اluulayeyni ayuu ku aqrinayay yusmicuna alaayata kadalika waana maqashiinaya aayadda marmar wakaana yudiilu rakcata ragcada ayuu dheereynaya fii salaati duhri warakcata aluulaa iyo midda hore yacni fii salaati subxi n markaa yani waa dheereynaya xoogaa qaala baabu ismaaci limaami imaamka maqashiintiisa alaayata ou maqashiiyo fi duhri duhurka duhurkii oo salaadiisu siri ahayd marmar qiraa'ada in la maqashiiyo dadka wbihi qaala akhbaranaa cimraan bnu yaziid bni khalid bni muslim yucrafu bibni abi jamiil wahuwa طaa'iyu saduuqu qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi bni samaacata qaala xadaana alwsaaciyu can yaxya bn abi kahiir qaala xadaanii cabdullaahi bnu abi qataadata qaala xadaanaa abi ana rasuula اllahi sal l slm kana yaqra'u biumi اlqur'an wasuuratayni fi rakcatayni اluulayeyni labada ragcee hore min salaati duhri iyo wa salaati اlcasri wayusmicuna alaayata axyaana mararka qaar waana maqashiinayay wakaana yutiilu fi rakcati اluulaa ragcada horena waa dheereynayay hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed